shirkunya weliba lagu hadal doonaya hirgelinta istaraatiijiyada horumarinta cadaalada puntland ee shanta sanaha dareerta lamada kun labaata iyo shanta ilaa iyo lamada kun labaata iyo sagaalka welibana lanka talagalay iyo hay-ado cadaalada garsoorka iyo amniga kuwada shaqeeyana sidii loo fuli lahaya istaraatiijiyada oo diirada saara saara moogunga horumarinta siyaasada iyo heerarka cadaalada baahinta iyo tayeenta adeegada cadaalada nidaamiinta xabsiyada iyo daryeelka maxaabiista intiiyo dareertayaa shirkunya weliba sidoo kale lunku hadalo doone horumarinta kaabiyaasha laamaha cadaalada koranqaadowka kalsoonida bulshada iyo dahafurnaanta horumarinta arrimo diinta iyo daryeelka agoomo welibana ku qeyb galaya wasiiro xildhibaano bulshada qaybasha shildhubanga bahda cadaalada iyo marti sharaf kala wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimo diinta dowlada puntland maxamed cabdi wahaaba iyo weliba uuse sheega in ka shaqayi doonta wasaaradda sidii lantayay lahay istaraatiijiyada shanta sane ee hadareerta lanka shaqayi lahaya shirka maanta halkan isugu nimid waxaanu ugu talagalnay in lagaga hadlo lagaga doodo lagu lafaguro wax la isaga ogaado fulinta ama hirgelinta qorshaha shanta sano ee cadaaladda dalka sidaan la soconno waxaa qorshaha kan diyaarintiisu ay soo bilaabatay sanadkii hore istaraatiijiyadda shanta sano ee soo socota istaraatiijiyaddii hore oo dhammaatay oo cadaaladdu shanta sano hore soo dhammaatay ahayd waa la qaymeeyey sanadkii dhaweyto khubara loo diray muddaa laga shaqaynayay gobolladaa la tegey degmooyinkaa la tegey waxaa soo baxday boqolkiiba toddobaatan iyo ka badan in la fuliyey qorshihii u degsanaa cadaaladda dalka taasoo wasaaraddan ay noqotay wasaaradda koowaad oo ugu horeysa fulinta qorshayaasha u degsan sanadkan hadda ah waxaa inoo bilaabanaya tubta iyo istaraatiijiyadda shanta sano soo socota lagu shaqay lahaa si aan wax yar u dulmarno waxaan ugu talagalnay barnaamijkan marka inuu noqdo daafurkii ugu horreeyey ee istaraatiijiyadda la fulinayo oo gobolkan bari oo muhiimad gaar ah iyo bahayo gaaraba ay ka jiraan in lagu bilaabo fulintiisa waxaanu diyaarinay oo istaraatiijiyaddan ay taabanaysaa ilaa lix qodob oo waaweyn ama lix gool oo ay ka mid tahay shuruucdii waddanka in la diyaariyo lagu hagaaji lahaa garsoorka iyo cadaaladda garsoorkii in la tayeeyo aqoontooda iyo xirfatooda iyo kaadirkooda kaabayaashii garsoorka ay ku shaqay lahaayeen iyo goobahay ku shaqay lahaayeen in loo diyaariyo xabsiyadii iyo meelihii dadka lagu hayi lahayo lagu dhaqan celin lahayo oo akhlaaqiyaadkooda lagu hagaaji lahaa in la diyaariyo xabsiyadeenu inay noqdaan meelo dadka wax lagu baro oo lagu hanuuniyo oo dadku markay ka soo baxaan ayagoo akhlaaqdoodii habdhaqankoodii ay hagaageen ay bulshada dib ugu soo noqdaan wax la baro diin ahaan iyo maadi ahaanba dadka xabsiyada ku jira dhinaca adeega garsoorka waddanka in la baahiyo oo degmooyinka aan garsoorka si fiican uga hirgelin laga shaqogeliyo la gaarsiiyo dhinaca isku xirka oo meesha hadda ugu muhiimsan ah oo hay-adaha cadaaladda siday u wada shaqay lahaayeen siday isu kaasho lahaayeen in la xoojiyo iyo dhinaca arrimaha diinta islaamka oo nolosheennii ah iyo manhajkeennii rabbaaniga ah ilaahay na siiyey iyada laftigeeda si loo baahi lahaa loo bara lahaa loo nidaami lahaa barashada meelaha diinta islaamka lagu baranayo tujyada qur-aanka ugu horeeyaan iyo imkaaniyaadkii lagu horumari lahaa in la diyaariyo lixdaa ujeeddo bay istaraatiijiyadda toon ka kooban tahay